madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa khudbaddiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora kuwaasi ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed ay ku imanayaan magaalada hargeysa isagoo arrintaasi ka hadlaya madaxweyne biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo uu yimaado hargeysa hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somaliland hargeysa imanaya horta waa hadalhayn laakiin hadalhayntaaba xun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi tallaabo wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raalgelin baa mixi laakiin wuxuu ku dayey markuu yidhi waan imanayaa hargeysa oo sideebuu ku imanaya baa la isweydiinaya sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaa soo dembiye a galee ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiinaan gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnuu soo wada soo intaa maaha oo taa miyaynu aqbalaynaa maya maya suurtagal maaha suurtagalla ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabaad qaado raaligelin baad bixisay waxaan u qaadanaa inaad nabad iyo caqlid ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno erf laga yeeli waanku soo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa cadho horle iyo colaad horle iyo cadaawada inaan u baahnayn oo bilow si kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku ammaanay si weynna u soo dhoweeyey hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ee uu raalligelinta ku siiyey shacabka somalilan madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan raalgelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmara u yidhi waan ka xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah waa arrin aada iyo aad anay kadsiigu ahayn marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobkaa laga reebo raalgelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhadhoweeyo waana soo dhoweynaya galowshahaasina waa kow anina waa guddoomayna maanta soomaaliya iyo qolada koonfurba dhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodoboo keliya bal ninka mid saxadaya hay keeno qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go-aankii shacbiga somalilan iyo xaqa ay u leeyihiin inay go-aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida sadawacnimada u galeen ee shacbiga somalilan gaadhay siddeed iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshiis waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka soomaaliya madaxweyneha imika jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynada dowladda somalilan ee qiraan inaynu nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo frontiera maantana si xor u kala baxay dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra'iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra'iisul wasaare abiy ee adis ababa fiidkii anugu koy toog soo baxeen salaasidan soo bixnahay ayaa waxaa naga soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaana ii sheegay in salaasada koob iyo tobanka uu prime ministerka etoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacadda arrimahood runtii ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan afrika waa prime ministerka afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka nobel peace price ee caalamku siiyey aad baan uga ayaan ugu farxay markuu wacay inuu jaaniska ay siiyo halhaleed baan ku tegay anuu aada u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tegay wuxuu ii sheegay in madaxweynihii soomaaliya farmaajana uu soo gelayo uu dhexda kusoo jiro hadda soo galayay halkan markiiba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaanu ku galnay shir aanan kolley anugu warshihiisa hore uu sii ogeyn kana diyaargaroobin aanan maankanan ku hayn inuu sidaa fudud shirkaasu dhacayo waase ku maatay ra-isul wasaaraha etoobiya haddii sidaa noo ixtiraamay oo isagoo oo afrika o dhami kuyugu jirto oo shirki ku jira arrintaas qadiyadda somalilan iyo soomaaliya inuu saa u daneeyo waa uga mahadnaqay halkaa laba waxaan muddo yar baanu joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister abiya wuxuu yidhi waxaan doonayaa oon diyaar u ahay soo diyaar gowno soo xarkaxidhay inaan dhex galo dhibaatada dhex taalla soomaaliya iyo somalilan way raagtay waa arrin afrika u taalla waa arrin geeska afrika u taalla markaa arrintaa waa gelaya somalilan diyaanu nahay waan aqbalay inuu arrinteenna soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya halkaa wax ka badan maxamed cabdillahina waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahina midna lama gelin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee somalilan ay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dib u dhacaasi ku yimid sabab u ahayd muran madhalaysa sida uu sheegay mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo ah war doorashaha inoo qabteen waxa qura inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashaduna waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa mid baa yaabla dadku waxay lahaayeen oo dadku ay rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan inay doorasha dhacday ee kursiga way xadsanayaan shacabka intaan leegna xisbiyada hala furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka haddii aan la idhaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan idinku soo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabisii xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dedejin lahaa xisbiyada loo furi lahaa khadar maxamed cakuule v o e hargeysa